kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayaynu ku wada cawayn doonno waxaa ka mid ah haweenay dabaaldegga sanad guuradeedii boqolaad ee dhalashadeeda dooratay inay ku xusto meel aanay cidna jeclayn oo laga wada cararo waxay niyeysatay ama ay ku fikirtay inay xabsiga ama jeelka dhexdiisa ay ugu dabaaldegto ee dhalashadeedii boqolaad sida ay xabsigaasi u gashay iyo weliba falka ay samaysay si loo xidho oo la yaab dadkii ku riday barnaamijka ayaad kaga bogan doontaa sidoo kale waxaad maqli doontaan aroos tigidhkiisa togdheer laga gooyey suudhka ninka uu xidhanayana jigjiga lagu soo diyaariyey taashka ay haweenaydu ku labisanaysana hargeysa lagu soo talay gaarise hadda waa gaarise gaarisina ay tusmada ugu roonaatay kadibna inta ubax loo tallaalay sidan la yeelay arooskaasi heer caalamiga iyo weliba heese kaleba waxaad kaga bogan doontaan qaybta hal abuurka iyo heesaaga barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownaya dhegaystayaal qof kastaaba sanad guurada dhalashadiisa waxa uu sida caadadaa ku xusaa kolba meesha iyo weliba goobta uu jecel yahay inuu ku qaato maalintaasi ku weyn iyadoo lagu kala duwan yahay islamarkaana qofba uu dookhiisa maalintaasi waxaa agtiisa ku weyn uu ku qaato haddaba haweeney ku nool gobolka north carolina ee dalka maraykanka ayaa la tibi tallaabo la yaab leh oo fajacya ama kaa ku riday ehelkeedii asxaabteedii iyo weliba cid kasta oo maqashay iyadoo dooratay inay ku xuso sanad gurada dhalashadeeda meel cid kastaaba ay la yaabtay haweenaydan oo toddobaadkan baarka ka goysay amaba da'deedu ay gaadhay boqol sanno ayaa xilla ay ehelkeeda iyo weliba qaraabadeedu ay u soo diyaargaroobeen inay la weyneeyaan sanad guuradeedan mar keliya ta haweenaydii xabsiga loo taxaabay iyadoo dadkaasi sidoo kale ay la yaab ku riday markii ay ogaadeen in iyadu xadhigga ay lugaheeda ku doonatay bal haddaba aan soo dhoweeya cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadan isha soo mariya islamarkaana inoo hayaa waa mahadsantaha shirwac waana dhowahay wagaag bal sheekadan ishaad marisay waanad la socotay haweeneydan dabcan dee warbaahinta maraykanku ay aada u qorayso aadna loogu qoslay haweeneydan maxay ahayd maxay samaysay haweeneydan waxaa la yidhahdaa ruth bryant waxa ayna degantaha ama ay ku nooshaha gobolka north carolina marka waxay dooneysay inay u dabaaldegto sanad guuradeedii dhalashada ee boqolaad marka si cajiiba ay rabtay inay u xusto sanadkan oo waxyaabo la yaab leh ay samayso si ka duwan sanadihii hore ayaa hamigeeda ku jirtay inay wax yaab leh oo lagu xusuusto samayso sidaas daraaddeed waxay niyeysatay ama ay ku fikirtay inay xabsiga ama jeelka dhexdiisa ay ugu dabaaldegto ee dhalashada markaa dee cabdiqaadirow iska garanaya dee qofku hadduu jeclaado xabsiga inuu tago dee sabab lagu geeyo ayay noqonaysaa qofkii layskama geen kara xabsiga marka maxay dembi lagu geeyey amaba ay noqotay inay isku xidho waxay tagtay meesha qolyaha debdemiska marka waxay soo rabshaysay ama ay fawdo ku kicisay shaqaalihii debdemiska hawshoodii socotay ayay joojisay meeshii ayay qas ka kicisay kadibna gurigeeda ayay soo aaday marka iyadoo xafladii la fadhiyo oo la joogo oo dadkii kasoo qayb galay munaasabadii dhalashadeeda la wada joogo ayaa waxaa soo daahay keega ama doolshihii la jari lahaa dhalashada intii doolshihii la sugaayay ayaa waxaa yimid marka boolis iyada raadinaya marka booliska waxaa u shidnaa calaamadii oo walalac dhehaysa oo nalalkii booliska u shidnaa yani boolis howlgal ku jira ayuu ahaa gurigii ayuu soo galay markaas ayaa layidhi bryantm adiga booliskii bay ku tiri waxay ku xiran tahay wixii aad doonaysay wax la mid ah isagay dib su-aal u weydiisay marka adiga markii la ogaaday waa la waday gacmaha ayaa laga xiray booliskana gacmaha ayaa wax ugu jiray markay sii baxeen ayay xitaa waxay isku daysay inay booliskii jirdil u geysato oo laad iyo feer iyo waxbay la dhacday booliska ayaa xitaa wuxuu leeyahay jilbaha i xanuunaya iga daa marka iyadiina waxay ku leedahay anigaba jilbaha waa i xanuunayaan oo waxay doonaysay inay sii kordhiso waxyaabaha lagu xiri karo marka inay xaqiijiso inay jeelka gasho maalintaasi ay sanad guuradeeda xuska u golo iyadoo xabsiga ku jirta iyadoo xabsiga ku jirta marka ay dembigiisii kordhinaysay dembigiisii kordhinaysay waan gartay marka ma la geeyey gabadhii xabsigoo sidii ma u hirgashay een gabadhii waa la geeyey aan raacda haweenaydii ee marka markii la geeyey waxaa la soo sawiray iyadoo haysata calaamadda xabsiga qofka la xiro sawir ayaa laga qaadaa kadibna waa la xiray marka waa la xidhay dabcan de calaamadaasna saasay u qaadato hadde magacii jeelka iyo weliba dharkii la xidhanaya midabka oranjka amaba liimiga ahaa ma la soo daayay cabdiqaadir oo markaa mise waa meeshaa way ku jirta markii dharka jeelka loo xiray oo la sawiray adiga kadib waa la soo daayey laakiin ujeedadeeda ayaa waxay ahayd iyadoo xabsiga ku jirta inay ugu soo gasho wakhtigii dabaaldegeedii marka meeshaas ayay ku ciyaartay ay qoobka ciyaar ku samaysay ay ku dabaaldegtay gudihii xabsiga ugu dambeyntiin waa la soo daayey taariikhiyan markaasi u eg tahay hore xabsi ma loo geliyey oo ma la xidhay oo gabadhani gabadh xabsi soo martay ma tahay gabadhan weligeed lama xirin boqol sano ayay jirtaa weligeed lama xirin marka waxay uga gol lahayd ama ujeedadeeda ay ahayd beri ka mida beryaheeda inay xabsiga soo aragto oo rikorka ama taariikhda ay u gasho in la xiray sababtoo ah boqol sano ayay jirtaa weligeed lama xirin qof waxay ahayd clean ama nadiif ah marka la fiiriyo backgroundkeeda laguma hayo marka sidaas daraaddeed ayay u doonaysay wax xusuus leh oo yaab leh inay samayso weliba xafladeedii dhalashada ee sanad guuradeeda boqolaadna inay xabsiga ku dhex samayso cabdiqadir markaad eegto taariikhiyan dabcan boqol sannadood qof soo jiro intaasoo sannadood soo noolaayo soo jiray qiyaastii wax kasta way soo aragtay sanad kasta sagaal iyo sagaashankii sanne ka horreeyay wax laga yaaba inay kolba wax lagu soo dabaaldegaysay markaa ta u dhinnaydunayna ahayd inay xabsina ay ku qaadato dabaaldegeeda marka waxaan maqli jira un cimri tegey ceeb laguma sagootiyo xitaa waxay la midna tahay meesha ay ka yidhaahdaan cimrigaaga oo raaga wuxuu ku tusaa geel dhalaya rag baa yidhi yacni mahmaadaas waxay ka timid in aan weligii arkin geel dhalaya marka iyadana hadda cimrigeedoo raagay waxay rabtay inay aragto iyadoo xabsi ku jirta marka waxaysan weligeed arkin waa intay u dhinnayd intii u dhinnayd ayay ahayd nolosheeda maadaama ay boqol jir tahay oo xabsina aysan weligeed arkin intaas ayay ka doonaysay aad iyo aad baad umahadsantay cabdiqaadir adigaa mudan
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fannaanka safwaan xasan aadan safwaan halac isagoo qaybtanna aynugula wadaagi doono qaar ka mida suugaantiisa u ku luuqeeyo amaba u qaado haddaan heesahaagii usoo noqdo safwaan hees kaloo iyadana talantaaliya jirto in kuwii talantaaliga eegno heesta laydhaha tixraa oo iyadana talantaali dabcan aad ku wada qaadaysaan adiga iyo inanta marwe la yidhaah araweelo haddaan qaldanayn araweelo heestaas iyadana hadaad na faahfaahayso say ku timi ereyadeeda laxankeeda iyo weliba ujeedada ha heesta waxa horta aad baan usalaamaya abwaan mustafe musbali ayaa sameeyey oo oo ku nool maraykanka heesta markaa waxaa la xameeyey qamar sugani waxaan anigi araweelo markaa saasaan ku qaadnay waxaana miisiga tumaya cabdirashiid cali xamari sidaasaan ayaan ayaan heesta kusoo saarnay anigi araweelo aad baan usalaamayaa qamar sugani iyo araweelo heestay la qaadaysa iyo macalin cabdirashiid
tusaale naftayda tilmaama hagaaya adoo adoo adoo tabinaya adoo tabinaya xubbigan ku tanaade qalbiga ku tirmaya adaa adaa adaa tabataabshay macaan tabataabshay sanooyin ku taamay inuu tashigeenu isqaada jacaylku isqaada jacaylku naftiitu kubaysay amkeegu tasoobay adaad tala siiyey aroos tigarkiisa togdheer laga goostay tegeygii suurka jigjiga tabinayso cashkiya labiskaana hargeysi tolayso gaarisow tusmayno ubaxan ku talaalay taariikha qadiima laskeelka xagaala jiraac dhaqankeena sweed ku talayno jiraac dhaqankeena taswiir ku galayno aroostiga kiisato dheer laga goosta tagaag iyo suudhka jigjiga tabinayso taashkiya labiskayga harkaysi talayso gaarisa u tusmayno ubaxa ku talaalna tariikha qadiima laskeel tacab yaala tixraac dhaqankeenna taswiir ku galayno tixraac dhaqankeenna taswiir ku galayno dalxiista mashleynta tareen ina raaci argay argay argaysa tagaaya argaysa tagaaya muqdisho toddobaad gaafgeena tumayso tabtaan tabtaan tabtaan rabi weeye macaarabi weeye dikaanahayga dagoogiyo dhuuxa tosbaakugu nooshe tosbaakugu nooshe caawaba tala taale tiraab hadalkeenu xusuus togan weeye xusuus togan weeye tigarkiisa togdheer laga goostay tegeygiya suurka jigjiga tabinayso dharkiya labiskaaga hargeysi tolayso gaarisow tusmayno ubaxan ku talaalay taariikha qadiima laskeelka xagaala jiraac dhaqankeena taswiir ku galayno jiraac dhaqankeena taswiir ku galayno aroostiga kiisato dheer laga goosta tegaag iyo suudhka jigjiga tabinayso taashkiya labiskayga hargaysi talayso gaarisa u tusmayno ubaxa ku talaalna tariikha qadiima laskeel tacab yaala tixraac dhaqankeena taswiir ku galayno tixraac dhaqankeena taswiir ku galayno
waa hagaag marka tixraaca siyada maxay ahayd ma jacaylunba si guud nuxurka marka dabcan de kolle abwaan baa sameeyey laakiin nuxurka kulley ha wuxuu abwaan kuu jeedaa un aroos tigirkiisa tog dheer laga goostay Mhm.
taygayga iyo suurka jigsigii tabinayso adigu yani arooskeen intaas oo meelood baa yani laska sida yani yani ayaa ayaa laga
la iskaga kala imanaya taygiisi baa jiri lahaa laga ayaa laga ogaanaya adigu meelo badan oo wadankeeni kamid ah Mhm.
marka waa heesta normal oo jacaylown iyaduna marka waa wuxuu ka waramayaa aroos heer caalamiya si kale kuma garatid aroos heer caalamiyon ha saas ay odhan tahay si wanaagsan waa hagaag ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo safwan Hawla.
kaabaay kasha habeeyaay ikaalaay guusha habeeyaay ha kaldeeqaay kalsooni beeraay Mhm.
kifaaxay karti abuuraay ka'daasi dabcan inta badan waxaa la yidhahdaa ka'du dee marka la samaynayo waxyaabaha kooban ee heese markaad eegto suugaanta aan aadka Ah.
u sii badnayn bay ka mid tahay aad iyo aad kaaba iyadana heestaasi ha En, heestaas en, waa hees uu sameeyey xamse xadaari Mhm.
oo aan aad u salaamayo waayo heeso badan oo aan qaado buu ii dhiibay haye oon heesahayga ka mid ah marka kolley waa abwaan dhalinyara laakiin ereyo fiican la sameeya oo heesahan dambe ee dhalinyartan dambe ay qaado dhan badanku uu sameeyaa waad moodo inuu intiisa ka wen yahayba because maadaama adiguba sheegtay inuu samaynayo xarafkan oo kale ay adag tahay in la sameeyo because qofka hal abuurkaa iyo qofka fanaanka way kala duwan yihiin qofka si gaar uu ilaahay haybada siiyey qof codkiibuu ilaahay siinayaa qof maskaxdii lagu sameynaya heesahan qaar laxamkii marka isiguna kolley wuxuu kamid yihiin dhalinyartan da-da yare waxaa fiican sameeya aad iyo aad marka isagaana ayaa saa sameeyey sidaasaan heesta ku qaaday ikabay kashahabeya ikalaay gudakeena kalbeeqay kalsooni beeraay kifaxaay karti abuuraay adaa kalife inbogega adaa kasado oo nafseeda
ikabay kashahabeya ikalaay guusha keena kalbeeqay kalsooni beera kifaxaay karti abuura ikabay kashahabeya ikalaay guusha keena kalbeeqay kalsooni beera kifaxaay karti abuura adaa kalifa inbogeyga adaa kasbadoo naftayda ikaabshay inakadeeday ikaar gelinkaha goorna ikaar gelinkaha goorna adaa kalifa inbogeyga adaa kasbadoo naftayda kabshay inakadeedayn ikaar gelinkaha goorna ikaar gelinkaha goorna yawan gudan xilkayga wayway koriyawan hanan intayda kaalintaada sabiib ugeji karamadaada yawan gudan xilkayga wayway koriyawan hanan intayda kacaylkana kaalintaada karamadaada kaabay kashahabeya ikaalay guusha keena deeqay kalsooni beera kifaaxay karti abuura kadi sameeya xagkeenaay xumo ka suula rumeeyay karaahidiida xadreeyaay kulbadaweeya isteeqay kadi sameeya xagkeenaay xumo ka suula rumeeyay karaahidiida xadreeyaay kulbadaweeya adaa u xaq mudan kashayda adaa ku xuso kaskayga u xeeran kuna xadaysan xurmooy elay kootadayda way xurmooy elay kootadayda adaa u xaq mudan kashayda adaa ku xuso kaskayga u xeeran kuna xadaysan xurmooy elay kootadayda way xurmooy elay kootadayda yawan gudan xilkayga way way koriyawan hanan intayda karaamadaasami ugeeti karaamadaada
waa hagaag Thank you.
safwaan xasan aadan aad iyo Walaal aad magac.
baan kugu mahad celinaynaa Inaan- magacaaga iyo muuqaaga waa jiro jaanis fiican baan halkan ku haystaa aad Mhm.
baan horta adiga cabdixakiin ku salaamayaa si wanaagsan waxaan aad u salaamayaa dhammaan een, bulshooyinka soomaaliyeed meel kastay adduweynaha ka joogaan een, inta fankayga jecel een, iyo inta kaleba Mhm.
Een, waxaan salaam- salaamayaa waalidkayga iyo iyo dhammaan taageerayaashayda qof kastoo ay dhegeysanaya waxaan leeyahay guul baan diriijinayaa waan idi jeclay waa hagaag anaguna dabcan waxaanu ku leenahay inta ayeen la mida waxaananu kaaga mahad celinaynaa aad barnaamijka caweyska washington ee v o a nagala qayb qaadato thank you walaalo aad baad maartay cabdixakiin guud ahaana dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo tinu barnaamijkan oo kalea isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ya waan gudan xilkayga way way koriya waan hanan intayda acaybkana kaalintaada sami ugeeti karaamadaada kaabay kasha habeeya ikaalay kuusha keena deeqay kalsooni beera difaacay karti abuura ikaabay kasha habeeya ikaalay kuusha keenay deeqay kalsooni beera difaacay karti abuura